asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne uhuru kenyatta oo ku dhawaaqay inay tahay musiibo qaran abaarta saamaysay qaybo ka mid ahayd dalka madaxweynaha dalka estoniya oo berri booqasho ku imaanaysa kenya shacabka magaalada kismaayo oo ka hadlay khilaafka madaxweyne faramaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyo madaxweynihii hore dalka afghanistan ashraf khani oo raaligelin bixiyey intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha sagaalaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaleu dhammaystiran madaxweynaha dalka mudane uhuru kenyatta ayaa maanta oo arbaco ah siddeedda bishan sebtembar ku dhawaaqay in abaartu saameysay qeybo ka mida dalka ay tahay musiibo qaran sidaasi darteeda madaxweynuhu wuxuu faray hanti dhowraha qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iskuduwidda howlaha xukuumadda ee dalka inay hormuud ka noqdaan dadaalada dowladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatadu ka soo gaartay abaartu ku dhufatay awgeeda waxa uu madaxweynaha sidoo kale faray xukuumaddiisa inay gargaara biyo iyo sidoo kale cunnoah la gaarto qoysaska iyo xoolaha ay saameysay abaarta go-aanka mister kenyatta ayaa daba socda kulan maanta dhex maray madaxa kenya iyo siddeetan iyo shan hogaamiyaal kale oo ka kala socday dhulalka ay saameyntu ku yeelatay abaarta waxaana hogaaminayay wasiirka maaliyadda dalka yukuriyatani dowladdu ayaa sheegtay in tallaabooyin dhammaystiran ee abaarta ku aadan dhowaan la qaadi doono madaxweynaha dalka estonia karseti kaljuleida ayaa imaan doonta dalkani kenya khamiista berri ah oo ayna taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bishan sebtembar haweeneyda hogaamisa dalka estoniya ayaa kenya booqasho rasmiya oo berri u bilaabanaysa ku joogi doonta madaxweyne uhuru kenyatta ayaa lagu wadaa inuu aqalka madaxtooyada ee dalka ku qaabilo dhigiisa estoniya labada mas-uul ee dowladda iyo afdiyadooda waxay ka wada hadli doonaan dhowr arrimood oo dan u ah kenya iyo dalka baltiga booqashadan taariikhiga ah ee madaxweyne karseti ayaa noqonaysa booqashadii ugu horreysay oo rasmi ah oo madax ka socda estoniya ku yimaado dal afrikaan ah afhayeenka aqalka madaxtooyada ee dalka kansadena muraro ayaa sheegtay in tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan booqashada hogaamiya estoniya warbaahinta lala wadaagi doono wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan lix boqol afartan iyo sagaal kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan toddoba kun toddoba boqol iyo afar celcelisaan hereerka covid nteen ee dalka maanta waxay marayeen siddeed dhibic afar ee boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay saddex boqol soddon iyo saddex waxaana u geeriyootay soddon bukaan ah kiisaska guud ee dalka waxay marayaan laba boqol afartan iyo kow kun toddoba boqol sideetan iyo saddex halka bogsashada guud ay tahay laba boqol iyo soddon kun sagaashan iyo shan dhimashada guud waxay maraysaa afar kun siddeed boqol iyo soddon ismaamulada laga diiwaangeliyey xaaladaha maanta nairobi ayaa hogaamineysa boqol siddeetan iyo siddeeda bongoma konton iyo toddoba kiis ayaa laga helay nakuru afartan iyo sagaal afartan kiisna kiambu soddon iyo sagaal kiis kitui soddon kericho shan iyo labaatan ismaamulada kale ah embu iyo garissa afar iyo labaatan kiisna makwini labaatan kiisna baringo toban iyo sagaal xaaladood muranga toban iyo sideedna laikipia toban iyo laba busia kow iyo toban kiisna waxaa laga helay ismaamulka kajiado toban kiisna nyandarua mombasa iyo narog min sideeda min toddoba kiisna kilifi iyo nyeri min lix kiisna ismaamulada kale ah machakos iyo kakameyga min shan kiisna wasingisho iyo homabay min afar kiisna ismaamulada kale ah taraakanithi laamo elgeya marakwet halka min saddex kiisna ismaamulada kale ah kisumu marsabit iyo meru min laba kiisna ismaamulada kale ah mandheera iyo tanariva ayaa laga kala helay min hal kiisna ismaamulada kale ah migore nandi nyamira siaya iyo dowla deegaanka wajiir waxaa degmada olmuran ee ismaamul goboleedka laikibiya ah dab lagu qabadsiiyey guryo gaaraya labaiyo labaatan halka ay barakaceen boqoli konton qofood iskuduwaha ammaanka ee gobolka rift valley mr georgina tembeya oo warbaahinta kula hadlay nakuru ayaa sheegay in lasii wadaya howlgallada ammaanka lagu sugayo waxa uu dadweynaha guryahooda ka qaxay ee ka codsaday inay dib u soo laabtaan isagoo u xaqiijiyey in aan la dhibaateyn doonin mister natembeya oo warbaahinta faahfaahin ka siiya saameyntu ka dhalatay falka amni darada ee halkaasi ka jira ayaa yidhi Sasa public facilities ambazo zimeathirika na hii mambo ni shule moja Merigwit uh, primary school ambayo kulikuwa na attempt jana ya kuichoma, na ningependa kunifahamu kwamba ni store ndiyo ilichomwa. Kulikuwa na mbao hapo na posts hapo, na kulikuwa na batteries, kulikuwa na ni kama all library, mahali vitabu vikukuu vilikuwa vimewekwa pale, ndio ilijaribu kuchomwa. Shule yo- yote haikuchomwa, ni ile store ndio ilichomwa. Wale civilians ambao wamekuwa injured uh, wako na majeraha sana sana, majeraha ya, ya risasi ni, ni wanne na maofisa wa usalama ambao pia wameumia ni wawili.
amni darada laikibiya ayaa salka ku haysaa dhaca xoolaha iyo khilaaf u dhexeeya xoolo-dhaqatada iyo beeraleyda qaar ka mida dadka barakacay ayaa dareenkooda warbaahinta la wadaagay Mimi kwa majina naitwa Plista Alimlimi. Mimi nimetoka huko mali kunaitwa Mwarate. Huku kuna shida kubwa, tumelala nje bunduki. Hata saa hizi wakati tulikuwa tunaendea vitu huko, marisasi tu zinapigwa, hata sisi hata hatuelewi. Vitu zingine tumeziwacha huko. Sasa si tukaona afadhali tupeleke maisha yetu mali kunaitwa hospili, na hata hatujui mali tunaenda ni wapi.
muzidi hata nanyi kutuombea tupate usalama. Mimi nasikia niko na homa shauri ya kulala huko msituni nikitorokea majangili.
dhanka kale waxaa maanta xabsiga loo taxaabay xildhibaanka hore deegaanka waqooyi laikibiya mathew lemburkel oo su-aalo laga weydiiyey isku-dhacyada ka jira dowla deegaankaasi mas-uulkan hore ayaa maanta laga qabtay hoygiisa xaafadda ongatarongai sida uu xaqiijiyey georgina tembeya oo ah isku-duwaha maanka ee gobolka rift valley waxaa maanta la xusay maalinta wax akhrinta iyo qoridda ee caalamka yuusuf gaas ayaa warbixintani inoo eegaya sideedda bisha sagaalaad waxaa sanad walba dunida laga xusaa maalinta qaran ee wax qorista iyo sidoo kale wax akhrista iyada oo maalinkani la weyneynaya ayaa munaasabado waaweyn lagu qabtaa meelo badan oo ka mida dunida dacaladeeda haddaba idaacadda star f m oo u kuurgalaysa baraaruga ay qabaan bulshada soomaaliyeed ee ku aadan maalinkani ayaa booqatay goobaha laybareeriyada ee wax lagu akhristo dadweynihii aan halkaasi kula kulannay oo ka hadlay qiimaha maalinkani ay leedahay ayaa ku booriyey bulshada soomaaliyeed in ay si dhaba u fahmaan qiimaha ay leedahay in wax la akhriyo sidoo kalena wax la qoro magacaygu waa sufyaan saciid maxamed maalin muhiim weeye oo cajiiba waayo biniaadanka horumarkiisa iyo ilbaxnimadiisaba waxay la bilaabatay markuu wax qoray marka in maanta loo dabaaldego waxqabadkaas weyn biniaadanku aqoon iyo wax walba uu ka helay waa wax aada muhiim ah waxaa moodaa gaar ahaan bulshadana soomaalida inay hadda wax badan qorayaan oo buug badan waxaa arkaysa dhalinyaro wax badan oo qoraysa oo maalinba buug lasoo bandhigayo taa waxaa ka garanaysaa inay ayana jiraan dad badan oo akhrisanaya oo buugti gadanaya marka isbedelka wuu jiraa wuuna muuqdaa laakiin weli inuu gaabis yahay xoogaa waa moodaa uusa aad isbedel xawliya uusa ahayn oo xoog ku socda ma mahadsan tahay walaal magacayga waa samiira saalax cabdi xarunta jaamac cultural center ayaan imaada libraryga wax ku bartaan kuna akhristaa to be honest eh, aad baa ugu faraxsanahay maadaama soomaalida ay ku baraarugsan tahay wax akhrintii wax qoraagii wad- waqtiyaashii hore is- in ka badan hadeertaan Eh, marka oona arkayso een, dad fara badan oo soomaaliyeed oo wax akhrinaya xarun intaasoo dad imaanayaan maalintii oo ku- iyagana sidoo kale wax qorayaan marka aad bay dhiirigelin u tahay bulshada soomaaliyeed ee u badan dhallinyarada ayaa dhankooda loogu baaqay inay yimaadaan goobaha wax lagu akhristo si ay kor ugu qaadaan aqoontooda saaxiibkaada wuxuu sameeya baa samaynaysaa meel haddaa timaado dadkii dhan waxay Soomaali dhan biyo kaa badan iyo dad kaa badan way ku qaadaan marka haddaa timaado meel wax lagu wada akhrisanayo oo dadkii dhan ay maskaxdooda degan yihiin oo cilmi baaris samaynayaan qof walba wax gooni uu raadinayo oo hadaf leeyahay adigana hadaf baa lahaanaysaa oo waxbaa akhrinaysaa oo research iyo waxyaalahaada samaysanaysaa gooni ah dumarka soomaaliyeed ayaa dhankooda lagu booriyey in ay wakhti geliyaan waxbarashadooda si ay u noqdaan kuwo aqoon leh dumarka markii hore horaan eh, lama siinin waqti mise fursad ay wax ku bartaan sida hooyooyinkeena ayooyinkeena laakiin haddeertan isbedel weyn ayaa dhacay maadaama iskuullada xitaa ay ugu badan yihiin dumar waxa oo ku jiro mar la barbar dhigo nimanka Ehm, teeda kale wax akhriska iyo waxyaalahaas iyagaba haddataa qoraayaasha iyo waxyaalahaas waxa sameynayaan dumarku ay ku jiraan wayna ku badan yihiin marka isbedel weyn baa dhacay baan isdhihayaa Ehm, waxaan dhihi lahaa horta dumarkeena waxyaalo fara badan baan qabanaa ba at the same time cilmiga aan xoog saarno like eh, wax akhriska iyo waxbarashada inta aad xoog u saarno aad ugu dadaalno sidoo kale anigoo iloobeynin dumarnimadeenan iyo waxa kalena loogu talagalay And- and generally dadka dhan waxaan ku oran lahaa like markaa wax aqriso is like adoo waxyaalo fara badan baratay dad meelo fara badan tagtay adigoo tegin xitaa like cilmi bayna kuu kordhinaysaa maskaxdana way kuu korinaysaa Ah, walaalo eh, magacaygu waa cabdixakiin cabdinaasir Eh, si gaara waxaan u daraaseynayay eh, waxaan bartaa maado oo professional la yidhaahdo a c c a ama aka Ta subaxdii ayaan soo galaa like sagaalka ama saddex saac sida hadba dadka u yaqaanin waxaan ka baxaa hal saac ama toddobada oo xilliga laabka la xiro ah qofka biniaadanka ilahay maxay hatay garasho iyo garaad wuu u dhaliyaa laakiin waxaa laisdheeliyaa inta la barto qofba qofka kale waxa uu ka horeeya waa inta uu barto weeyaan so waxaan leeyahay dadku waxaa barteen Eh, waxa waxa lagu baranayaana waxa weeyaan wax akhris adduunka hadda la marayaana waa laga tegay galaasyo iyo macalin la hor istaago self study wax la yidhahdo wax lagu bartaa wax isbarid qofku naftiisa isagu wax baro wax isbaraddan waxaa ugu horeysa qofku inuu wax akhriyo waayo wixii aadan dee aadan akhrin maxay ahayd ma baranaysid oo qofba qofka kale intuu wax ka akhris badan yahay ayuu ka cilmi badan yahay wax soo saarka dadka soomaaliyeed ee ku aadan dhanka waxqorista ayaa dhanka kale loo jeediyey dhaliil Een, tan kaleeto soomaalidu xitaa inay bugaag qoraan way ku yar tahay waxaa keenaysaa wax akhriskii waa inagu yar waayo waxa la yidhahda ummad waliba ay tahay wax akhrido ayay wax qortaa marka taas laftigooduna waxaan dhihi karaa waa caqabada maxay tahay inaga hortaaga inaan wax qorno waa wax akhris la'aan markastoo aynu wax akhriska siyaadino waa markasto wax qoraalkeenu sina uu badanayo marka waxaan dhihi lahaa ee, bulshada iyo dhallinyarta iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ee luqadeeda fahmaysa aan ugu baaqayaa in een, wax akhriska maxay ahayd la badiyo oo ugu yaraan aad least maalintii aad u samaysid waqti gaara oo aad akhridid haba yaraatee soddon daqiiqana allaha ka dhigay wallaahi ane- maalintani dareen een, qiimo aad u weyn ayaa nooga fadhisaa maxaa yeeley anagu macalimiin baanu nahay dad baan wax barnaa waxaanu dadka macnaha een, tusinaa macnaha aqoonta iyo sida waxbarashada faa'iido u leedahay waa maalin aad qiimo noogu fadhiso oo ah muxuu ahay adduunkana laga xuso aqoontuna waxay ka mid tahay muxuu ahay iftiinka adduunkay ka mid tahay saasaan marka waa maalin aad qiimo noogu fadhiso weeyaan waxaan anigu aaminsanahay maanta een, sida badan dadka een, soomaalida ah inay xagga waxbarashada usoo jeesteen oo ay wax qori karaan inkastoo muxuu ahay een, waqti waqti waqti adag la soo maray laakiin hadda sida badan waxaa is leedahay maanta dadkii in xagga aqoontii iyo waxbarashadii ay macnaha usoo jeesteen saasaan waa saasaan jeclahay ninka soomaaliga intuu subaxdii soo kaco intuu library tago oo book aqriyo ama waqti qisiyo waa waa dhif iyo naadir waa wax aad u yar waa sida badan ma dhacdo wax laakiin waxaa u malaynaysaa in hadda marka aad een, aad fiiriso xagga social media inay aad u xiiseeyaan oo qofka markaad arkaysa wuxuu ku mashquulsan yahayba muxuu ahay een, taleefano ama muxuu ahay waxyaabo kale uu ku mashquulsan yahay taasaad arkaysaa laakiin dhinaca akhrinta oo library xagga xaggaas aad bay ugu liitaan soomaalida yuusuf gaas star f m nairobi
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya shacabka ku nool magaalada kismaayo ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble iyagoona ugu baaqay madaxda isu tanaasul warbixintan waxaa kismaayo nooga soo diray maxamed ibraahim washington
idinkuma soomaaliya khilaafka soo kala dhexgala madaxweyne iyo ra-iisul wasaare bilowgii toddobaadkan ayay ahayd kadib markii xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ay ka soo baxday waraaq xilka looga qaadayo faad yaasiin oo ah taliyaha ay haddana hursigada qaranka soomaaliyeed iyadoo arrintaasi ay ka dambeysay in madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo saaro waraaq uu xilka dib uga celinayo fahad oo uu ra-iisul wasaare rooble xilka ka qaaday haddaba shacabka magaalada kismaayo oo aan maanta mikrofonka warbaahinta heystii aan la dhex qaadna ayaanu weydiinay fikirkooda kaga aadan khilaafka soo kala dhexgalay madaxda ugu sarreysa dowladda oo ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dadkaabiladeedin waxaa ka mid ah sidatan waxaan raacsannahay oon ogolnahay gabdhaha soomaaliyeed afkooda anoo ku hadlayo waxaan ogolnahay xilka laga qaaday fucaad yaasiin xilka laga qaaday raalli baa ku nahay mudane madaxweyne xil baad sugaysaa wakhtigaada waa dhammaaday in lagu doorta baad nidaysaa inaad bulshada doonisaad ku hamileen tahay seebaa laguu doortaa seebaan macnaha ahaan doona madaxweyneheenna hore wuxuu ku dhaqmi jiray xar iyo xolaal sababtoo gabadhi aad hadarmaan ku sheegi laadihiin waa gabadha inaan helnaa raq iyo ruuc oo sax ah oo sax ah waa inaan helnaa dambayn xalku wuxuu yahay roob leh toobadkeen u toobadkeen u tanaasul uhuru kenyaata iyo shacabka kenya annagaa ka macno badan oo ka culus annaga loo tur haddaad loo tur weydi waad iska tegaysaa annagu wadaahay waa naqanaadaa shacabka soomaaliyeedna qolqol ma rabo isqaqabsi ma rabo anuu ururkooyooyinkaan nahay ummaddaan ka badnahay wiilashaan dhallay dowladdaan dhallay salkii ka soo uskadahay ee lagu fadhiisanaya dhulka camal ahaa baan nahay annagu ma rabno waa ka danqanaynaa dowlad cadaalad ahaan rabnay isqaqabsi ma aanaan rabin wayna inay noo curitaan mooyeynay niyadanadu kor bay ahayd hoos ha noo dhigina gabadha masaakiinta ahayd meel ha lagu sheego xilliga isqaqabsi ma rabno dibudhac ma rabno horusocod baan rabnaa laakiin waxaanu diidaynaa dadka xamar jooga ee maalin walba madaxweynaha hadal haya maadaya kaalli kama noqonayno mana doonayno waanu eedaynaynaa waxaan roonaynaa dowladnimo baan rabnaa ta wasaaraha waxaa la doonayaa inuu inuu inuu labadii shaqee loo diray fuliyaha waxaa loo diray doorashada iyo amniga doorashada loo diray inta kale madaxweynaha dalka ka xukuma ila qofka wuxuu ku qaadaba qowl yiri quudu cunay waxa weeye madaxweynuhu labadaas u diray sibsaara isagaana diro hawsha u diray dowladda waxaa ugu baaqayaa inay dalka nabad ugu ay maxay ahayd ku naaloodaan dowladda waxaa ugu baaqayaa in ay maxay ahayd israacaan qofraaruqa iyo buuqa iyo dhibka iyo maalin kasta hamar dhibaa dhibaato laga sheegay dhibaatada inay naga bixiyaan oo dalka nabad oo ay ku soo celiyaan aan rajaynaa ra'iisul wasaaraha madaxweyne waxaa leeyahay isku imaada kana lama jira kana lama jira waa isku keemid aniga all brothers gurigeyga waxaa jooga qabiil aan joogin male gabdhaha haweenada saakeena qabiil aan joogin male dadku waa hal jeelo camba ah ma noqona tiitiin inaaritiin cambaa leen cambaa wada cunno bes aan wada tashanno laakiin kaasaa hay kaasaa soo haysan basana ku jirnaa isan basana hore
washington warbaahinta star magaalada kismaayo
danjire cawaale cali kulane oo kulan la yeeshay agaasimo ku-xigeenka madaxa waaxda xiriirka caalamiga ee xisbiga shuuciga c b c kana tirsan golaha dhexe xisbiga shiinaha danjire cawaale cali kulane safiirka soomaaliya dalka shiinaha kulankan uu la qaadanayay ku-xigeenka madaxa waaxda xiriirka caalamiga ee xisbigaasi ee shiinaha ayaa waxaa shirka ku eheliyey saciid mire la taliyaha koowaad ee safaaradda soomaaliya iyo shiinaha safiir cawaale cali kulane ayaa marka hore uga hambaliyeeyey boqol sano guuridii ka soo wareegtay aas-aaska xisbiga shuuciga ee shiinaha sanadkan loogu dabaaldegay dalkaasi sidoo kale danjire cawaale cali kulane safiirka soomaaliya ee dalka shiinaha ayaa kala hadlay madaxda xisbiga shuuciga ee dalkaasi sida loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal ee ah iskaashiga dhanka ganacsiga maalgashiga tababarada iyo dhammaan heshiisyada kale ee soomaaliya iyo shiinaha horeyna ay u wada saxiixdeen iyadoo dhammaan qodobadii laga wada hadlay lagu heshiiyey labada dhinaca xisbiga shiina ee shuuciga ayaa xisbiga keliya ee ka taliya ah dalweynahaasi muddo boqol sanaha isagoo ah awoodda ugu sarreysa waddankaasi halka agaasinka xiriirka caalamiga ee xisbigu yahay waaxda jaangoysa siyaasadda arrimaha dibadda ah ee waddanka shiinaha madaxweynihii hore dalka afghanistan ashraf khani ayaa sheegay in aysan marna ujeedadiisu ahayn dano kale maadaama uu ka raaligeliyey dadka reer afghanistan sida xukunkiisa uu ku dhammaaday markii uu ka cararay waddanka bishii hore isla maalintii ay taalibaan galeen caasimada kabul bayaan lagu daawacay barta twitterkiisa arbacada maanta ah khani wuxuu ku sheegay inuu ka tagay dalkaasi shan iyo tobankii bishii agosto isagoona sheegay inuu xilligaasi ka fogaanayay halis amni oo dhiig badan ku daadan karay waxa uuna sidoo kale beeniyey in uu la baxsaday lacago malaayiin ah kabicitaanka gabuul waxay ahayd go-aankii igu adkaa noloshayda laakiinse waxaan rumaysanaa inay tahay sida keliya loo badbaadin karo shacabka ku nool kabuul ayuu yidhi haddaan eegana dhanka ciyaaraha caawa kulamo oo ka tirsan koobka adduunka loogu soo baxayo ayaa la dheli doonaa xulka qaranka griis caawa wuxuu soo dhoweynayaa xulka qaranka sweden kosovo caawa waxa uu qaabilaya xulka qaranka sbain waa gurubka b halka gurubka siina italiyaan waxa uu caawa wajahaya xulka qaranka lithuania northern ireland iyo switzerland ayaa ballansan gurubka ina belarus iyo beljum ayaa ciyaari doona halka wels uu qaabilayo xulka qaranka estonia kulamada kale ee caawa la ciyaari doona waxaa ka mid ah grupka ai albaniya iyo san marino halka hungari uu qaabilayo andora dhanka poland iyo xulka qaranka ingiriiska ayaa caawa iswajihi doona kulamada kale la dheeli doona waxaay kaleyihiin iceland iyo germany halka north macedonia uu caawa qaabilaya xulka qaranka romania